فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuxa wareysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay muhiimadda taariikhda hijrigu ay leedahay xilli aanu gudagalnay sanadka kun afar boqol afartan iyo labo ee hijriga sidee loo arkaa madaxda soomaalida ee shisheeyuhu canaananayo ee hadba kii carooda ama waxdiida amar siinayo waraysi ayaanu idinkaga haynaa nabadoon maxamuud cali gacal xaaji roob oo ka mid a indhergaradka soomaaliyeed islamarkaana la socda arrimaha siyaasadda qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed oo ka aragti dhiibtay filimkii al-shabaab ay ka soo saartay ciidamada etoobiya ee horaantii laba kun sagaaliyo toban lagu xasuuqay gudaha soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah dowlad diini ah oo arday loogu qabtay magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe uu diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa wareysadoo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag caawa bisha muxaram waa labo sanadka kun afar boqol afartan iyo labo ee hijiriga waxaa la gudagalay sanad cusub haddaba muhiimad intee la-eg ayay leedahay taariikhda hijirigu waxaa ka waramaya sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلنا ذلك مسلمين تا الله سبحانه وتعالى wuxuuna siiyey diin qaali ah oo aada u qiimo badan oo dhammaystiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli nooga noqday ahna diinta keli ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalayo nicmadaas weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nugu manadaystay waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay shukrigeeda u istaagaan shukriga loo istaagaya waxaa ka mida ku dhaqankeeda in shareecada la hirgeliyo oo lagu dhaqmo oo qofka shaqsigiisa iyo qoyskiisa iyo bulshada uu ku dhex nool yahay iyo mujtamaca guud ahaan ay ka muuqato ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada waxaa ka mid ah in qofku uu taariikhdiisa garto oo markuu taariikh samaynayo uu ku saleeyo taariikhdaas uu ku jaangooyo hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam taariikhda kasoo bilaabanaysa ee muslimiintu ay lahaayeen kuna dhaqmi jireen waxna ku taariikhaysan jireen marka dadka muslimiinta in la raacaa waa diin weyn in la raaca dariiqoodii dariiq aan ahaynna waa dalaal weyn dalaal bay noqonaysaa marka dadka muslimiinta dariiqoodii sidaasuu ahaa miladun laga soo bilaabay xilligii nabiga salalla alay wasalam soo hijrooday oo taariikhda hijriyada la asteeyey xilligii saxaabada ayaa arrintaas la dhaqangeliyey oo taariikhda hijriyada la qoray marka waxaa loo baahan yahay taariikhda hijriyada in dadka muslimiinta ay ku xisaabtamaan ayadaas maxaa yeele culimmadu waxay leeyihiin taariikhda waxaa ku xiran cibaadaadkii baa ku xiran soonkii iyo xajkii iyo cibaadaadka oo dhan baa ku wada xiran waxaa kaloo ku xiran xuquuqda la kala qaadanayo dayn haddii wakhti loo qabanayo waa in lagu xisaabtamaa taariikhda hijriga haddii nafaqa la dhiibaya biil waa in lagu dhiibaa taariikhda hijriga haddii la bixinayo mushaar waa in lagu bixiyaa taariikhda hijriga waxaasoo dhan baa ku xiran xuquuqdaasoo dhan waxaa la doonayaa in lagu waqtiyeeyo taariikhda ay dadka muslimiinta ay leeyihiin bilaha waa labiyo toban bilood ay muslimiintu leeyihin waxay ka bilowdaan bisha waxay ka bilowdaan labayo tobanka bilood muxaram waxayna ku egyihiin bisha dilxija la yidhaahdo ilaahayna subxaana wa tacaala sidaasuu qur-aanka noogu sheegay bilaha inay yihiin labayo toban bilood ina ciddata ashuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaabi illaah yowma khalaqa asamaawaati walard minha arbacatun xurum dalika addiinu alqayim falaa tadlimuu fiihinna anfusakum waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafah waclamuu ana allaha maca almuttaqiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay bilaha tiradoodu waa labayo toban bilood maalinkii allah cirarkan iyo dhulalka uu abuuray ayayna sida ahaayeen labayo toban bilood inay bilaha ay yihiin waa diinta toosan buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala waxaana ka mid a labayo tobankaa bilood afar bilood oo xormo leh afartaa bilood waxay kale yihiin waa bisha loo yaqaano dilqicda ama dulqacdana waa layahay dulxija ama dulxaja muxaram iyo rajab oo u dhaxaysa bisha loo yaqaano jamaadul aakhir iyo shacbaan jamaadul aakhir iyo shacbaan bisha u dhaxaysa rajabulmudar baa loo yaqaanaa bishaas ayaa afar ku ah afartaa bilood ashurul xurum wey waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo xurmada ay leeyihiin allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy bilaha dhexdooda naftiinna ha dulminina irtikaabulmacaasi macaasida oo kortaan iyo xumaanta iyo fuxshiga iyo dunuubta naftiinna ha ku dulminina wey labiyo tobankaa bilood ayay dadka muslimiinta ahay ku xisaabtamaan oo bisha muxaram ka bilaabanaysa bisha dulxijana ku eg waxaa loo baahanya ruuxa muslimka ah inuu bilahaas ku xisaabtamo oo uu dareemo maxaa yeele bilaha in lagu xisaabtamaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ka mid yihiin waa in dadka muslimiinta ay noqdaan dad jiritaankooda iska leh yacnii socnaashaha ay ka soocan yihiin mujtamacaadka kale caalamka ku noolna oo gaalada ah ay noqdaan dad ka soocan oon ku dhex milmayn ilaa in la kala socmo oo gaalo iyo muslimiin ay kala baxaan oo aysan isku darsamin waa shay waajib oo sharci ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu caddeeyay haddii la waayo in la kala socmo oo gaalay muslim loo kala baxo oo qolo baaba ay maaragtay gooni u soocantahay haddaan la helin fasaad iyo fidno weyn baa dhacaysa wey maanta waxaa dhacay sidaas weeyaan dadkii inaysan kala socmayn taariikhdii aan la kala garanaynin ruuxa muslimka laga yaabo maaragtay inuu cid kale tabac isagay oo iska raacsan yahay uusan warba ka haynin wax uu ku xisaabtamayo iyo waxa uu matalayo iyo meesha uu ka soo jeedo iyo cisiga iyo sharafta iyo saraynta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo qiyamka wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay inuu garan waayo waa nasiib daro oo inta halmaamo taariikhdiisii iyo cisigii ay lahaayeen dadkii taariikhdan soo qoray iyo muslimiintii taariikhda kusoo dhaqmayey iyo sida xaalkooda u ahaa inuu meelo kale iska aado waa arrin markaa faalxumaa wey waxaa loo baahanya dadka muslimiinta inay baraarugaan ay dareemaan in ay sharaf ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo wax ka maqana aysan jirin oo in ayagu dad ku daysadaan aysan ahayne in ayaga lagu soo daysado ay tahay oo ayaga dariiqooda lasoo raaco oo ayaga la taqliidsado waagii hore dadka muslimiinta ay cisigii sharaftii kayaanka iyo jiritaanka xoogga badan ay lahaayeen dowladdooduna ay taagnayd ayagaa lagu daysan jiray ayagaa la jiri jiray ayagaa la raaci jiray marka waa nasiib daro adigoo sida ahaa oo cizi iyo sharaf ilaahay ku siiyey qaymo wanaagsan ilaahay ku siiyey inaad marka waxa weeyaan ad aqooweyso taariikhdaadii ood ka jaahil noqoto hadda waxaa bilaabanaya sanadkii cusba bishii muxaram bilowgeed ayaan joognaa kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyadaw bishii koowaad baa lagu jiraa sidaasay ku soconaysaa labiyo tobanka bilood waa muxaram safar rabiicu alawal rabiicu athaani jamaad aluulaa jamaad alaakhir rajab shacbaan ramadaan shawaal dulqicda ama dulqacda dulxija dulxija kusoo dhammaatay muxaramna waa ka bilaabat labiyo tobankaa bilood ayaa taariikhda islaamka ay ku socotaa bilahaasi sagaal labaatanna waa ku dhammaadaan soddonna waa ku dhammaadaan labada bilaha muslimiinta way noqdaan laakiin wax intaa ka duwan ma noqdaan waxaa loo baahaya marka ruuxa muslimka ah inuu noqdo qof baraarugsan dareensan waxa laga doonayo taariikhdan hadda annaga aana noolaynin yaa noolaynay waa taariikhda oowayaasheen waa taariikhdii dadka sharafta lahaa waa taariikhdii muslimiintu weligood ay qori jireen lagu yaqiinay laakiin maanta waxaad moodaa in la halmaamay oo cid ka warqabtaba aan la arag oo boqolkiiba sagaashan dadkii muslimiinta ahaa qafle ay ku jiraan halmaan ay ku jiraan taariikhdoodii iyo cisigoodii iyo sharaftoodiiba iska halmaameen dad markaa aan macno dad macno ma leh ay iska noqdeen ayaa meeshaa ka muuqanaysa wey waxaa loo baahanya min jadiid inaan hurdada ka kacno wey aan baraarugno aan taariikhdiina soo noolayno oo meel kasta ta oon wax qorayno iyo ballan kastoon gelayno iyo xuquuq kastoon dhiibayno aan ku dhiibno taariikhdii islaamka u lahaa sidaasaa marka cisiga kusoo laabanaya laakiin haddii aan maaragtay iskalmaansiino sharaftii iyo cisigii dadka muslimiinta ilaahayn baa dhumaya wax badan baa naga halaabaya marka insha allahu tacaala aan baraarugno hurdadana aan ka kacno wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu kaasi wuxuu ahaa sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud waxaa ka furan shir ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka qaarkood gaar ahaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud waxaa ka furan shir shisheeyuhu uu ku amray in ay yeeshaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadu waxaa jira kuwo sharuuda ku xiray islamarkaasina shisheeyuhu uu iminka warow soo saaray ku sheegay in qasab ay tahay in ay tagaan horeyna madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa loogu qasbay shirka in uu tago waxaa lagu amray dhinacyadan in ay go-aano ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka haddaba sidee baa loo arkaa madaxdan soomaalida ah ee shisheeyuhu canaananayo ee hadba kii carooda amaba wax diido amar siinayo nabadan maxamuud cali gacal xaaji roog oo ka mid ah indhargaradka soomaaliyeed kuna sugan gobolka galguduud ayaan arrimahaasi ka wareysanay walaalow waxaan u arkaa nimankaas ee gaalada fikirka ka qaadanaya ee soomaaliyeed waxaan u arkayaa ummad la marin habaabinayo noloshooda iyo horumarkoodana laga soo horjeedo ummatiih ku jirta oo dhib iska haysto ayahoodana aan ka tali karin oon xor ahayn oo gaaladaasu ay madaxi ka qabsatay fikirkoodiina ay qaldeen soomaalinimadoodiina ay dhumiyeen nololna aan haysan aakhirna aan jirin adduunyadana aan jirin ee dhunsanay tiih ku jirtaan u aragnaa walaal waxaan ku caddaynayaa niman aan marnaba gaha ay haystaan aysan jirinin oon xurriyad aan haysanan fikirkooda ummadeed aan ka hadli karin ee gaaladu marna isu keenayso marna kala dirayso fikir kastay haystaanna gaaladu ay qaldaysay leeyihiin jihadaas ma ahine jihada anaad raacaysid midna aan lagu hagaagi karno tiih ku jira waayo xooluhu hadday ambad yihiin meel laga xiga ma helaan marka waa dad dhumay oo gaalo ay madaxii ka qabsatay ummad soomaaliyeed ama fikir la raaci karno walaal waa ummad aan lahayn hadda dhuusamareeb shir baa ka socda madaxda dowladda federaalk ee dowlad goboleedyadu ay leeyihiin qaar baa ka maqan oo imaad diiday awaamiir baa ka soo baxaysa shisheeyaha waxay leeyihiin waa inaad timaadaan kuwa hore qaarkood inay tagaan waa lagu amray sida madaxweynaha dowladda federaalka iyo iyo saraakiisha asiga la shaqaysa maxay tahay danaha shisheeyo uu ka leeyahay in qolo waliba uu amar siiyo walaalow danaha shisheeyuhu ka leeyihiin waxa weeye ummad soomaaliyeed oo aayaheeda ka talisa inaan la helin danaha shisheeye inuu ka fulo dalka soomaaliya ay leedahay dhaqaalahooda la dhaco la kala gado dadnimadooda la baabi'iyo jiritaanka soomaaliyeed inuusaban jirinin ayaa gaaladu fikirkeeda u yaha waa intaa waxa ay ummadiisaga hor keenaysana waxaa waaye horumarkay ka jiraan xorriyad iyo dadnimo iyo inaysan roogsanine dalka soomaaliya lahantiyo dhaqaalahooda lahantiyo ummadda soomaaliyeed madaxa laga qabsado la gato addoon ay noqdaan soomaalida fikir kale ma laha gaaladu intay doonay waa unintaa waxaa loo jeedaa oo dadka soomaaliyeed ay warbaahinta ka akrinayaan iyadoo amara la siinayo ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada oo laleeyahay hebel shirkaas waa inaad tagtaa asigoo ninka shirki diiday go-aan asigoo kasoo horjeesta maye waa inaad go-aankaas qaadataa ma oro kartid sidaas sidaa waa inaad yeesho iyadoo laleeyahy oo amara cadcad duhurkii la siinayay dadka soomaaliyeed arkayaan haddana qaarkood waxay aaminsan ina dowlad iyo maamul laleeyihiin ummadan maxaa ku dhacay oo garashadii ka qaaday walaalle garashada waxaa ka qaada sideedaba waxaad ogaanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala abuurkiisii markuu abuuray ummaddan wuxuu ugu talagalay inay janno ku noolaadaan jannadoodii ay ku noolaadaan oo ilaahay ugu talagalay waxaa ka saaray ibliis junuudii ibliiskana waayo gaaladu waxaa kalifaya marka nolosha iyo dadnimada dhan inay qaadataba waxaa u diidan oo nimankan iska hor keenayo fikirkan waxa wata inay aayooda garto waxa u diidan waa gaalo dalkana ummadda waxa fashahaadinaya waa gaalo marka fikirka saliimkaaba inaan ummadda sooma inaan aayahooda aysan ka tarsan gaalaha hor rogogta laalushay bixiyaan lacagay ku kala dileen dadnimadooda dhanna way hortaagan yihiin su-aasheed haddaa fahantay waxaan ka hadlayaa dadka shacabka ee u sacbinaya nimankaa la amraya iyagoo ujeeda in shisheeye ku shaqaynayo markay u sabcinayaan gaaladu booska ibliiskay ku jiraan kuwan u sabcinayana waa nimanaan aayahooda aan garabsanayn fikirgaabina ay hayso gaaladu waxa ay waday maleegayen oo shirqoola aan garanaynin marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ha ku khatalminaan leeyahay nimankan madaxda sheeganayo oo loo yeelayo madaxweynahooda iyo wasiirkooduba waa dad marin habuusan oo gaala kala gabay ayagina tiir ku jiro oo meelay jiraan iyo meelay joogaanba aan kala garanayn oo sakhraansan adigu waxaad kamid tahay odayaasha soomaaliyeed gobol galguduud baad joogtaa maamul galmudug la yidhaahdaa ka jira waxa uu idiin qabtay ma jiraan walaal anaga maamulka galmudug waxa uu inoo qabtay inaba ha ahaatee ma jirto wax wanaaga hou noo sameeya ma jirto wax qabiiladayna degan dhulka galmudug waxay noo qabteen inaba ha ahaatee ma jiro walaal ummadda qabiiladanaha degan in layska hor keeno mooyaane wax wanaaga ay noo qabteen galmudug ma jirto sideedana waxa waaye haddii ummaddu ayna wada xaq haynin sideeda wax u qabad uma yaallo waa khasaaro adduunya aakhiro ah waxa ay hayaan marka anaga galmudug maamulka jira ee soomaaliyeed waxau noo qabtay oon igsaadahayn ma jiraan
qaybo ka mid a ee gobolada mudug iyo galguduud oo maamulkan ay u sheegteen uu madax ka yahay xarakada shabaab almujaahidiina ka talisa qaybana asigaa ka taliya labada dhinac markaad isbarbardhig ku samayso farqa ceynkay ah baa u dhexeeya walaal waa abaar iyo aaran bay kala yihiin kutubka ilaahay baa ka shaqaynaya xarakada al-shabaab intay ka taliso xarakada shabaab almujaahidiin intay ka taliso nolol baa taal dhalinyaradii waxbaa la barayaa diintoodiyaa la baraya maxadidiyaa ka furan haweenkii waa xijaaban yihiin qabiiladu waa walaalo gacmaha haysaysta wax hadday isku qabtaanna kutubka ilaahay bay ku kala baxaan marka waa abaar iyo aaran bay layskuma tamsiili karo maamulka galmudug waa abaar laba shay oo laysku tamsiili karo maahan walaal kaasi wuxuu ahaa nabadan maxamuud cali gaclo oo ku caan ah xaaji rog فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ayaa waxay ka aragtay dhiibteen filimkii xarakada shabaab almujaahidiin dhowaan ay soo saartay ee ay ka soo muuqanayeen ciidamada itoobiya oo lagu xasuuqayo inta u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo wariyahana maxamed mudey axmed ayaa dadkaasi la kulmay walaal filinkaas horta waan daawaday si deggan oo weliba wanaagsan oo weliba macquul ah ayaan u daawaday anoo gurigayga joogo nadiif aan daawaday filinka haddii aan daawaday runtii wuxuu ahaa filin aad iyo aad u macaan wuxuu ahaa filin xiise badan oo aad ii soo jiitay ayuu ahaa wuxuu ahaa filin masiiri ah wuxuu ahaa filin aan u arkay inuu anfici doono jiilkanaga xataa uu dib u anfici doono waxyaabaha cajiib kale oo filimkan ku arka waxaa ka mid ah markii laga soo tago waxyaabaha horudhaca oo filimka iyo culammada hadlaysa markii laga soo taga waxaa aad i cajabgeliyey shaqsigayga oo aan la yaabo weliba aan ku qoslay waxaa ka mid ahaa gaal ethobiyaan ah oo minabaalis isku sheegay oo haddana towgii hor socdo oo markuu towga hor socdo uu ordaayo sida isagoo dalkiisu jooga camal u dhaqmaayo oo aad moodid inuu faraxsan yahay suu u faraxsanaa wiilal yaryar oo soomaali ah oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda u dagaalamaya ayaa kamin yar u dhigaya kaasaa waxaa arkaysaa gaalkii faraxsanaa oo hawada inta aadan laba kala noqday waxyaabaha aan ku qoslay oo maxaanku dhahaaye cajiibka ilaa horta kowbay ka ahayd waxyaabaha kale oo filimka aan ku arkay waxaa ka mid ahaa baabuurta etoobiya iyo hubka etoobiya oo etoobiya oo ismoodaysay isku sheegtay libaaxi afrika inay tahay oo muqdisho ayada ay gacanta ku dhigaysa isku sheegtay oo amisoonan dhan inta isku imaaday maxaanku dhahaaye soomaaliya wax ka qaadi weyda haddana sheegatay inay arki soomaaliya tahay abiy axmed ninka la yidhaahdo oo haddana maanta caalamka laga daawanayo hubkeedii iyo baabuurteedii waxa saa u galayna waa wiilasha yararka oo mujaahidiinta oo dalkooda iyo dadkoodii u dhimanayo u dagaalamahayo waay marka qodobkaasna wuxuu ahaa qodobkii labaad oo filimka aan ka daawaday waxa kale oo filimka aan ka daawaday oo cajiibka ahaa waxay ahaayeen abi axmed oo shacabkiisii been ku maaweelinaya sidii canug yaroo la cayaaranaya camal wuxuuleeyahy muqdishaan rabaa inaad kasoo shaqaysataanad kusoo noqdaan muqdisho in la gaarose uma baahan ciidankiia socon lae ma shacbaa soconay ciidankiia socon laeh shacab intuu maraa teeda kale shacab arkaayo baabuurtooda iyo tiknikadooda iyo raggooda si loo galay arkaayo ma soomaaliya intuu imaado kalsooni uu ku imaado ayuu ka shaqaysan karaa taasaa isweydiin u baahanba horta aniga marka walaalo intaasaan filinka ka daawaday runtii filin aad u cajiib badan alkataa'ib ee kusoo tagtaagsatay wariyaasha filinkaas soo saaray runtii aad baan ugu duceeyey waa filin masiiri ah oo xataa u baahan in qasnadaha la geliyo si jiilka hadda soo kacaya ay dib ugu raaxaystaan intaasaan kusoo gabagabaynaya ummadda soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa ee horta xabad looma dhinto ajal baa loo dhintaa inay gaalada iska dhiciyaan waad arkaysiin hooyaalkeen waxa lagu dhigay waa arkaysiin dadkii walaalaheen ahaa oo muslimiinta ah etoobiya ay taangiga marisay oo qof walba markii uu dhegaysto oo jaraacada ka kacayso maanta marka fadhi nooma yaalo oo jiif nooma yaalo waa inaan kacnaa oo sidii raggaas ay maxaanku dhahaaye weliba waxaa iga sii cajiib badnaa waxaas hadda aan soo xasuustay ragga jihaadka mujaahidiinta oo dagaalka ku jiro say ugu raaxaysanayaan dagaalka waxaan la yaabay oon arkay taangiga dhinaciisa ninka taagan oo maxaanku dhahay bakistaanka madowga qabo oo gaalka etoobiyaanka shiishaaya wuushiisha markuu wax yar dhinac kala baxa wuu soo baxaa dhaydhay labadoodii isu baxayba ilaa markii dambe ninkii etoobiyaanka oo cararay marka fininka filin cajiib waa walaal aad u qiimo badan buu ahaa
alxamdulilah horta ilaahi subxaana watacaala iyo ka mahadsan nasii idaacadda alfurqaan iyo alkataa'ib iyo dad ka hadala horta afka islaamka ka hadala ilaahayna sii horta marka koowaad mahadle tan kale may uma hadnagaan alkataa'ib filinkii asaartii nidaamkii handiyaaridii xaqiiqatan filinka marka koowaad oo ana fiirsadii eeday murji dad muslum ee salangalaw bal anka jarna askar salangalaw anka jarneed yani shacabkii bilaantii odayaalkii dadkii bermageytada leera jaray oo waagii hore hataa lan dhibaata ay jarn ya etoobiyaan ma angalaysi naxariis daroe markaad aragdo walaa ciila ka gobda laakiin ma ilaahay mahadisaha dadkii muslimiinta haayeen markii oo arsadaan ereen bilaanti iyoona haddana iyaalkii may ku gud may lagu guday dadkii milatariyo haayeenoo oo geeska afrika eraayen libaaxyaal aan guraayno bootayaayen ama langalawad argaasee mukulaal oo iyaalka dhidhiila sahan lanjijiida xaqiiqatan markii aan filinka geefto dambaana fiireen eed may ogaaday in dadka muslimiinta ay wili iyo baaqi ayno yani hoog layno gaala tibanka xoog badanaatiyo meel saara koran lianna geeska afrika haddii etoobiyanka bootayaasi dadka masaakiinta haya sangalaasi geeka milatarishooda oo haddana may dhahanin bandhika inyo salangala kor yoona may ogaadaayana inyo masaakiin hoyo dhibaatayan milatari shalay lagu bilaabo masaakiintolan gudaan dadka muslimiinta ee ma ogol shareecada islaamku mabina in bilaamay la dilo ajuuse la dilo waayeel la dilo iyaal yaryar la dhammaayo shareecada islaamku ma ogol laakiin milatarigii dadkaas dhibaatayahay xaqiiqatan wari ka dhihi isla aragnay filinkaasi markii una fiirsan alxamdulilah eedanka faraxani alkataayi maylana jazaak allahu khayr aljaza asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu filanka fiirsaday mayba eedanka faraxsanaa etobiyaanka meelle ka dhammaayay mayba kaloo ka faraxsanaayay waa gabaygu ishajeedi shacab dheere xafidahullah bismillaah haddii aan sheego maarta aan ka hadlo wuxuu ahaa filim taariikhi ah filim aad iyo aad u qiimo badan filim dareen aad ah kiciyey dhammaan soomaalida kuwa dibadda iyo dalka joogaba isku si ayuu u saameeyey waana filim ee muujinaya sooyaalka taariikheed iyo ee waxqabadka ummadda oo lasoo bandhigay wuxuuna wuxuuna kayd iyo ma aragtaa dhaxal u noqon doonaa jiilka soo koraya ee soo socda ee ummaddani maxaa yeelay taariikhdeenii waxay noqotay mid ay noo qoraan gumaystayaasha buugaagtooda iyo aflaamtooda ay ku soo gudbiyaan hadba siday rabaanna u dhigaan marka taasi maanta waa laga gudbay ee mujaahidiinta gaar ahaan ee alkataa'ib soo bandhigtay barnaamijyadan iyo taariikhdan oo ay kaydinayso waxay wax weyn ka qaban doontaa ama waxtar u noqon doontaa caruurta dambe ee ummaddani ayay waxqabad u noqon doontaa ayadoo ay ka dhigan doonaan hiling ama wado ay maarta ay wax walba u bayaaniya oo u caddeeya annaga hadda awoowayaasheennii oo kale tusaale ahaan sayid maxamed cabdulla xasan iyo axmed gurey oo kale dagaaladii ay galeen dagaalo taariikhiya qoraal mooyaane wax laga haya maaha futuuxulxabasha ninkii qoray un baa hadda maarata midku kitaabka ugu rooni waa kitaabkaasi inta kale waxaa qorqoray keliya gumaystayaashii wadankan soo gumaysan jiray ayaa qoray laakiinse maanta waxaanu haynaa taariikh dhab ah oo muuqaal ah oo ummadannada iyo jiilkanaga iyo caruurtanada dambe ay wax qaadan doonto wax meel kaalin muglehna qaadan doonto taas marka waxaan ugu mahadcelinaynaa ugu hambalyaynaynaa juhdiga ee wado alkataa'ib inay sii labalaabto ayaan ugu hambalyaynaynaa inay arintaa iyada ah iyo wixii la mid ah sii kordhiso dadaalkeeda dadaal ay kusii darto ilaa mustaqbalka aan ka gaarno idaacado oo laga wada dhagaysto dunida oo dhan iyo telefishanno oo islaami ah oo dunida oo dhan xaqaa'iqda laga daawado aan ka helno taas marka intaas ayaan ooga baxayaa waxaan leeyahay marka dadaalkiina labalaaba mujaahidiin yahay waa ummadda maanta waxaa tihiin indhaheedii waxaa tihiin meeshii ayaga ay higsanayaan kaalmihii kaalintii ugu sarraysay ee maanta la higsanaya ayaa tihiin marka waxaan leeyahay allah idin garab galo allah idin maarta barbaariyo allah idin subxaana wa tacaala garabkiin allaha noqdo annagana waxaan leenahay dadka mujaahidiinta ahna iyo dadka dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa waa kuwaa wiilalkii wiilashiini waa taas oo balka barnaamijkaas wado iyo halgankaas dherarka badan ku jiro marka waa inaad garabkooda noqotaan waa inaad soo saacidaan waa inaad maarata aadan ka dhiidhiyine cadowga sida ka dhiidhisaan cadowga wadankiina hararka ku ah inaad ka dhiidhisaan ayaa loo baahan yahay midda labaad ee haddii aan u gudbo etoobiya maanta waxay iska dhigaysay aarkii afrika ayaan ahay dhihi jirtay etoobiya waan ognahay inaynan aarka afrika ahayn maxaa yeele waxyaabihii annagoo aan shareeca islaamiya aan ku dhaqmaynin aan soo marinay waa la ogyahay taariikhda haddana maanta waxay tan u tahay markhaati madoonto ayay u tahay markhaati madoonto in marka wiilashii yaryaraa al-shabaab oo qoryaha la leecaayay ay sidaa u galaan marka aarkii afrika maanta uu noqdo marka dooligii afrika uu noqdo dooli xataa uu kasii liito dooli marka hilibkiisa banaanka lagu waray oo halkaa lagu jijiidayo taas marka waxay daliil u tahay inaanan annaga etoobiya aynan marnaba waxba naga qaban karin ama waxba naga tari karin ayay taasina insha allahu kani dagaalkanina waxa weeyaan waa mid taariikhi ah oo sii soconaya ilaa yowm alqiyaama waxaan rajaynaynaa wakhti dhow inaan maarta adisababa iyo meelaha ka sii sarraysa oo raayada islaamka laga taago oo la qatoomiyo oo meesha ugu sarraysa oo hadda caqalka cad laleeyahayna la suro ayaan rajaynaynaa marka waxaan leeyahay mujaahidiinta labalaaba juhdiga ah wadaan waxaana garabkiina ah shacabkiina oo hiilyaho idinla garab taagan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan gaar ahaan adeecadda alfurqaan markaa ka bacdi waxaan daawday filinkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaana ku daawday si heer sare marka hore waxaan daawday dad muslimiin ah oo maate ah oo maag i kas loo bi'iyey markaa ka bacday markaan cambaar fiirsaday dadkii maatada ahaa oo la laayay waxaan haddana ii suurto gashay dhankii kale waxaana arkay etoobiyaankii oo dhinac kasta ay xabadda uga soo daadanayso oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xabadda si heer sare ah ay ugu wado markiiba durba waxaa u suurtagashay xarakada shabaabulmujaahidiin in ay qoryahoodii dabaabaadkoodii dhan ay gacanta ku dhigaan markaa ka bacday xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u suurtagashay in ay hubkii iyo waxyaabooyinkii qalabkii ay la wareegaan etoobiyaankiina uu iska cararo markaa ka bacdi aad iyo aad ayaan u farxay farxaddeydana heer sare ayay ahayd waxaan midaani waxay ahayd qasir la yaab leh naxdin ku ah etoobiyaanka ku soo duulay soomaaliya waxaana nooga arguday xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan mahad iskale ilaahay kabacdi xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana leeyahay xarakada ilaahay baa mahad iskaleh ka bacdi idinkaama hadda idii u sugan tahay waxaana dalkeena ku soo duulay cadow khaasatan etoobiya si aad noo dhici laheedeen idinka ayaa aqaano kabacdi waxaan leeyahay maalin iyo haween ku didaala sidii aad uga saari lahaydeen etoobiya iyo kuwa kale oo ku soo duulay iyo calooshood u shaqaystayaalka waxaana mahad leh xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan halkan ka salaamayaa adeecadda alfurqaan dhammaan muslimiinta in alle intii codkayga maqlayso oo dhegaysanayso waxaa dardaaran iga ah xarakada shabaabulmujaahidiin in ay ku adkayso cadowga ku soo duulay waddanka annaga waxaana leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin saad uga dhici lahaydeen maatada dadka muslimiinta iska danyarta ah ee maagi kas loo dabaabaadka loo marsanayo oo cadowga uu ku hiigsanayo mar kasto dad iska muslimiin ah maato ah dumar ah doqooshiin waayeelle ah ayaa mar kasta waxaan arkayay filanka aan ka dhex arkayay gabar soomaaliyeed oo toddoba bilood uur toddoba bilood leh oo tignig la kormarsiiyey waa arrin naxdin leh naxdin leh markaa ka bacdeen waxaan daawday oo arkay cadowgii oo meel kasta meel kasta kasoo muuqda asoo meyd asoo nuuc kasta eh meel kasta kasoo muuqda waana ku farxay taasna waa iska iloowey markaan arkay marka hore naxdina ila ahayd markiin arkay cadowgii sii jawaayo oo sii ordaaya wixiise dhan gacanta lagu dhigay waan ku farxay ilaah baa mahad iska leh kuwaasi waxay ahaayeen dadweyne aragti ka dhiibanayay filimkii xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka soo saartay ciidamada etoobiya ee lagu laayay gudaha soomaaliya waxay u warramayeen wariyahna maxamed mudey axmed abuu muslim فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي iminkana bu'aale ardayda wax ka barata maxad iyo madraso ku yaala magaalada bu'aale ayaa waxaa dowladdiin ah u qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin haddaba ardaydu maxay dowladda ka faa'iideen qaarkood ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah magacii waa camaar cabdilqani ku nool degmada bu'aale waxaan ka socdaa ardayda dhigatay macadka qurdhuba halkan waxaan ku qaadanay dowro aad iyo aad u fiican waxaan ku qaadanay duruus dhallinyarada meelaha iska tataagan waxaan leeyahay madaaristan kusoo biira waxaan idin leeyahay cashiro fiican ayaa ka qaadanaysaan adin ka waran maxaa ka faa'iiday intii aad cashiradan qaadanaysiin wallaahi aad iyo aad wax badan ayaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah qaswatul quluub aadaab alislaamiya waxyaabo fara badan xifdi wax badan ayaan ka faa'iidnay qaswatulquluub oo kale maxay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay wax quluubta angegiya hurdadoo fara badan wax badan ayay ka hadlaysay sidoo kale waxaan qaadanay aadaabulislaamiya wax aad iyo aad u fara badan ayaan qaadanay aadaabulislaamiya qodobadii la idinka siiyey meeqa ayay ka koobnaayeen shan meelaha aadaabu litisaal aadaabu lmadhar آداب حضور الدرس والآداب النوم والآداب الأكل آدي آدي أنا وفائدني معلمين تني لا خير يعني لا ugu dambeyn waalidiintaada ee kugu dadaalay islamarkaana ku keenay macadka qurduba ayaa aad wax ka barato maxaa iyagana leedahay waxaan leeyahay waalidiinteyda ilaahay- ilaahay kheyr ha siiyo ajri xasanaadna ilaaha ka waraabiyo waxay nagu barbaariyeen diinta dhalinyarada meelaha kala joogaan oo ciyaal suqmeed waxa bartaan anaga halkan waxaan ka barnaa diin iyo shareeco waxaan idin leeyahay ha kusoo biira diintan iyo macdiyada iyo madahariistan
waxaa ka mid ahaa laamiyatu safadi kaas oo shicir ah haddaan wax ka aqriyo waxaa ka mid ahaa aljiddu fi ljiddi waalxirmaanu fi lkasali fansab tusib can qariibi gaayati اlamali wasbir calaa kulli maa yaأti الzamaanu bihi sabra alxusaami bikafi daarici اlbadari wajaanib alxirsa waaladmaaca taxda bima tarjuu min alcizi waالta'yiidi fi cadali walaa takuunanna calaa maa faata daa xasani walaa tadalla bima uutiita daa jadali wastashcir الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلي وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل ولا تمارس فيها في محاورة ولا حليما لكي تقصى عن الزلل ولا يغرنك من يبدي بشاشته إليك خدعا فإن السم في العسل الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد magacay waa zakariya maxamed dhuub ku nool degmada bu'aale waxaan ka mid ahay ardayda dhigata macad- macad qurduba waxaa socotay dowro ka kooban afar maalin waxaan ku qaadanay cod- duruus fara badan waxaa ka mid ah waaxidun wa khamsuuna sababan liqaswati alquluub konton iyo kow sabab angigisa qalbiga الدنيا والحرص عليها من أي وجه كان كثرة النوم التسويف كثرة الطعام والشراب التكاسل عن الطاعات أكل الحرام من الأموال والأطعمة والأشربة وغيرها لسان الذنوب في ال- لسان الذنوب الماضي ووضع الذنب على الذنب الغفلة عن ذكر الله عز وجل ترك صلاة الجماعة مع عدم العذر عدم الخشوع في الصلاة عدم التورع في الشبهات طاعة الشيطان واتباعه الظلم والتعدي على الآخرين البعد عن القرآن قراءة وحفظا magacay waa camaar cabdilqani ku nool degmada bu'aale waxaan ka socdaa ardayda dhigata macadka qurduba halkan waxaan ku qaadanay dowro aad iyo aad u fiican waxaan ku qaadanay duruus dhalinyarada meelaha iska tataagan waxaan leeyahay madaaristan kusoo biira waxaan idin leeyahay cashiro fiican ayaa ka qaadanaysaan adin ka waran maxaa ka faa'iiday intii aad cashiradan qaadanayseen wallaahi aad iyo aad wax badan ayaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah qaswatul quluub aadaab alislaamiya waxyaabo fara badan xifdi wax badan ayaan ka faa'iidnay qaswatulquluub oo kale maxay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay wax quluubta angegiya hurdadoo fara badan wax badan ayay ka hadlaysay sidoo kale waxaan qaadanay aadaabul islaamiya wax aad iyo aad u fara badan ayaan qaadanay aadaabul islaamiya een qodobadii la idinka siiyey meeqa ay ka koobnaayeen shan meelaha aadaabul itisaal aadaabul madhar aadaabu xuduur dars walaadaabu nawm walaadaab lakl aad iyo aad ayaan ugu faa'iidnay macalimiintana ilaa kheyraasi aan dhila ugu dambeyn waalidiintaada ee kugu dadaalay islamarkaana ku keenay macadka qurduba ayaa aad wax ka barato maxaa iyagana leedahay waxaan leeyahay waalidiinteyda ilaahay- ilaahay kheyr ha siiyo ajri xasanaadna ilaaha ka waraabiyo waxay nagu barbaariyeen diinta dhalinyarada meelaha kala joogaan oo ciyaal suqmeed waxa bartaan anaga halkan waxaan ka barnaa diin iyo shareeco waxaan idin leeyahay ha kusoo biira diintan iyo macdiyada iyo madahariistan
munaasabada gabagabada u ahayd dowrada waxaa joogay qaar ka mid a waalidiinta ardayda mid ka mid a waalidiinta ayaa wuxuu ka hadlay arrimaha la xiriira dowrada ardayda loo qabtay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Wala- walaalayaal ilaahay ha nagu anfaco wacdigii sheekha uuna wacdiyey wixii ay wacdi ahaay oo dhan waa noo soo koobay maxaa yeelay waxaa la yidhi wacdi oo dhan alla ka cabsuu ku idilyaha la yidhi waxaadna arkaysaan awaamirta alle markuu alle dadka farayo waxaa ugu badan dadka muuminiinta marka lala hadlayo in taqwadii la sheego yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullah markaa kadib amarkii markaa kadib amarkii marka lagu lagu xijiyo aamanu ittaqullah marka la yidhahda amarkii lagu xijinaya wixii la rabay markaa kadib baa lagu xijinaya waquuluu qowlan sadiida maxaan ku idhaahdaa yacni wadaruu maa baqiya min arriba amarkii la rabay markaa kadib baa lagu xijinaya maxaa yeelay marka hore qofkii hadduuna alla ka baqin amar kalama qaadanayaba waa inuu horta alla ka cabsadaa marka sheekhu aad buu ugu dheeraaday aad buu maaragtay noogu kala dhigay marka waxaan leeyahay ilaahay ku maaragtay uu ku anfaco annagana ha naga dhigo een waxaa weeye meeshaan ardada joogto macallimiintii soo tarbiyaysay oo intaa haysay oo cilmigan maanta lagu tartamaya ee loo fadhiyo ee lasoo bandhigayo ee maaragtay een gaarsiisay ilaahay ayagana ha ka abaalmariyo waxaan leeyahay jazaahum allahu khayra ilaahay ha ka abaalmariyo camalkooda wanaagsanna ilaahay ha ugu kabo ardadana waxaan leeyahay waxaad baranaysaan waa cilmi cilmiguna wax sahlan maaha waxaa la yidhaahdaa maaragtay maamaahay ahayd man dalaba alculaa sahira layaali qofkii meel sare qofka doonayo oo raadinayo habeenuu dhafraa habeenno isagoon habeenno dhafrin oo dhib badan marin ma gaaro meeshii la rabay ee sarraysay ma gaari karo marka sidaa darteed si aad u gaartaan meel sare waa inaad dhibka u dulqaadataan wax akhriska u dulqaadataan wakhtiga u dulqaadataan macallimiintana aad xurmaysaan macallimiinta wax idiin dhigaysaan aad ka dambaysaan oo aad xurmaysaan sidaasaa waxaa ku gaari kartaan cilmi naafic ah inaad heshaan oo ilaahay uu idin siiyo oo idinku irsaaqo waad aragteen wasiyatu abi isxaaq waad kulligiin waa xifdisantihiin abi isxaaq wiilkiisa markuu la hadlayay ma adduunyuu kala hadlay oo yidhi adduunyada ku dadaal fisigiisii kimistri baro waxa miyaa ku jira may kuma jirin abaabakrin dacuutuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta ilaa cilmin takuunu bihi imaaman mudaacan in nahayta wa in amarta haddaan isdaba marin marka waxa uu yidhi maxaan ku idhaahdaa abaabakarow waa wiilkiisii wuxuu yidhi niyaho waxaan kugu yeerayaa yacni haddaad aqli leedahood i yeelayso waxaan kugu yeerayaa wax adiga uu ku jiro dheeftaadu ay ku jirto dheeftaada lacag badan iisoo shaqee miyuu yidhi iyo gaalo aad dhulkeeda iyo midna ma dhihina wuxuu yidhi cilmi baan kugu yeerayaa cilmi cilmigaas waa kee ma fisigiisii kimisariba ma ah cilmiga sharcigaa weeye oo culummadan caanka ah aad aragteene magacyadooda inta aan akhrinayna sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel aan ku haynaa ay barteen cilmigu kaa weeye waxa uu leeyahay marka cilmi baan kugu yeerayaa cilmi cilmigaasoo aad ku noqonayso imaam imaam hogaamiye aad ku noqonayso hogaamiye bal u fiirso laleeyahay aaw sheekh hebel noo geeye gurigaaga lagugu imaanayo lagaa soo raadinayo hogaamiye ha sheekh hebel baa reebay waxaana wuxuu yidhi sharcigu ma ogola sheekh hebel wuxuu yidhi laleeyahay ood imaam ku noqonaysa iyo hogaamiye yaan kugu yeerayaa oo mudaacan aad noqonayso oo warkiisa nin la yeela aad noqonayso odayaasha beelaha markuu ninku hadla nin kalaa ka daba hadlay hadduu rabo dhihi war wax ma sheegina iskaga taga wax laakiin nin sheekahoo caalim ah oo intuu war yidhi la leeyahay warkiisa waxba kama jiraan maba jiraba lama arkayo waa la qaadan warkiisa waa la qaadan marka mudaacan aad ahaanaysa nin warkiisa la yeela aad noqonayso haddaad wax reebto la yeelayo wixii aad reebtay oo laga harayo haddaad wax farto dadkana la yeelayo marka cilmigaas waa cilmigan aad hadda haysaan marka cilmigaa in lagu dadaalo maadaama cilmigu qaali yahayna wakti fursad iyo wakti qaali ah inaad ku bixisaan baa muhiimaddu ay tahay oo aan kulligeen ku wada bixinno ilmahanagaba waxaan rabnay inaan barno waa inay gaalada la jihaadaan diintooda kor yeelaan culummadannada aan ku dayanayna leenahay sheekh ibnu taymiya sheekh hebel raximahumullah aan wada leenahay kulligood jihaad bay ku wada jireen kutubta qaarkood waxaa lagu wada alifay oo ay ku maaragtay sameeyeen oo ay ku qoreen ayagoo furinta ku jiro oo difaaca ku jiro ayay maxaan ku idhahdaa wada sameeyeen oo qoreen kutubta aad arkaysaan marka inaad ka leexatay jidkii rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyhi jidkii culummadanadii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa oo aad gaalo ilmaha aan u dirnan aan iska ilaalinno hataa aan ka waantowno ilmahanaga aan keenno maaragtay macaahidda iyo madaarista aan keenno sharciga lagu baranayo maadigana uusan ka marnayn maadigana kama marna hadda cilmaha noo dhigto maxaanku idhaahdaa khurduba noo dhigto maadigana waa la baraa xisaabtii bay baranayaan waa kaa xisaabtii bay baranayaan culuumkii bay baranayaan iyo sayniskii waxay baranayaan maxaanku idhaahdaa maxaanku idhaahdaa juquraafigii bay baranayaan kulli maadooyinkii la baran lahaa mawaaduul ijtimaaciya oo dhan waa waa lagu dhigtaa waa la baranayaa fasalku waa hooseeyaa hadda weli kor buu sii yaari doonaa jaamacad buuna gaari doonaa insha allah isaan rajaynayno marka sidaa darteed waxaan leeyahay waalidku ha waantoobaan arrimaha ka waantoobaan carruurtoodana cilmigan sharciga ah maadigana uusan ka marnayn ha keenaan intaasaan anigu hadalkayga kusoo gaabinaya insha allah jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuxa wareesyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلى أبي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا